alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadihi ilaa yowmi اddiin xadiidkii uu ku keenay bukhaari raximah اllah baabka baabu اlcilmi wاlcidati billeyl xadiid umu salm qaalat istayqd الnabiyu slى اllahu عalayh wasalam data laylat faqaala subxaana allah maada unzila laylata min alfitan wamaada futixa min alkhaza'in ayqiduu sawaaxibaati اlxujar ruba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhira waxaa xadiidkaa laga qaadanayaa ninkuu reerkiisa inuu u toosiyo habeenkii salaada iyo ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa gaar ahaan marka aayad ama calaamad arrin ilaahay addoomihiisa wuxuu ku tusayaa ay muuqato ama arrin laga baqdo marka la arko waxaa laga qaadanaya istixbaabu dikri illahi bacda alistiqaaq qofku marka hurdada uu ka kaco inuu ilaahay subxaana watacaala xusaa inay tahay mid sunnaa istayqada nabiyu data leyla habeen habeenada kamiduu rasuulku toos faqaala subxaana allah markaas toositaankiisii waxaa ku xigay xuska ilaahay subxaana watacaala uu xusay wa fiihi mucjizatu linabiyi calayhi الsalaatu wasalaam xaytu waqaca ma akbara bih waxaa ku sugan aayad iyo calaamad tusinaysa nebinimada rasuulkeena calayhi الsalaatu wasalaam waayo rasuulku fitankii uu ka waramay iyo khasaa-intii markaa la tusay in la furi doono labaduba waa dhaceen sidaasoo kale dumarkii kaasiyaadka ahaa ee wax xidhnaa haddana caariyaadka ahaa fi lxaqiiqa dhab ahaana qaawanaa iyagana waa la arkay waxaynu ku dhex jirnay baabu samari fi lcilm baabka ka waramayo cilmiga in lagu soo jeeda habeennimada waa samar macnihiisu waa alxadiidu bileyli qabla annowm waa habeenkii inta aan la seexan hadalka qofku uu hadlo ayaa la idhaha samar oo tarjamadii hore iyadu waxa ay ka warramaysay baabu alcilmi waalcidati billeyl iyadu waa ka caamsanayd oo habeenkii oo dhan ama ka hor ha noqoto ama hurdada kadib ha noqotee waanada iyo cilmiga habeenka dhexdiisa dhaca ayaa baabka hore uu ka warramayay bal isagu waxaaba si gaara uga sii hadlaayey cilmiga laysu sheegiyo waanada layswaaniyo hurdo laga soo toosay kadib laakiin baabkan isagu waxa uu ku saabsan yahay yanaa alcilm alxadiidu fi lcilm billeyli qabla nowm in cilmiga laga warramo laysu sheego habeennimadii intaan laba seexanba oo bimacanaa cilmiga lagu soo jeedo wa akrinay xadiidka qaala xadaثana سacيid بn cufayr qala xadaثana leyt qala xadaثani cabdالرaحman ibn khalid huwa ibn musafir abu khalid mawla leyt wuxuu mawlo u ahaa leyt ibnu sacd markii dambena wuxuu noqday amiirka masr ka taliya ee hishaam ibn cabdilmalik baro sababka uga ah awowgiina waxa uu ahaa awowgii musaafir raggii cumar ibn khadaab kala qeyb qaatay fatxu beyt lmaqdis furashadii beyt lmaqdis can ibni shihaabin wa maxamed ibn muslim can saalimin salim ibn cabdillaahi bni cumar ibn lkhadaab wa abi bakr ibn sulayman ibn abi xasma marka abu bakr laysa lahu ismun sudla ibn cabdilbar bukhaari baa axaadiidiisa soo saaray akraja lahu bukhaariyu hada alxadiida khaasatan xadiidkan unbuu soo saaray isagoo la xidhiidhsan maqruunan bisalim oo isaga iyo salim ibn cabdillahi ibni cumar ayaa xadiidka wada wariyey ana cabdاllahi ibni cumar sanadka waxaa ku jira arbacatu min ataabiciin afar taabiciina raggii saxaabada soo gaadhay ayaa sanadkan ku kulmay cabd الرحman ibn khalid iyo ibnu shihaab iyo abubakr iyo salim arbacatuhum min الtaabiciin fi sanadi waaxid qaala sallaa bina waxaana tukiyey annabiyu salى اllahu alayh wasalam ay sallaa lana annaga waxaa noo tukaday yani si aan ugu dayano annabiyu calayhi الsalaatu wasalaam alcishaai salaad alcishaa salaadii cishaai buuna tukiyey fii aakhiri xayaatihi noloshiisa aakhirkeeda ama maalmihii u dambeeyey falama salama markuu salaamo naqsaday qaama waa kacay oo faqaala wuxuu yihi ra-aytakum ka warrama laylatakum habeenkiina haadihi tan ah fa ina ra'sa mi-ati sana boqol sannadood madaxood ama dhama dhamaadkood oo minhaa caawadan ka bilaabma laa yabqaa hadhi maayo miman ciddii ka hadhi maayo huwa isagu calaa dahri lardi dhulka dushiisa jooga caawa axadun axadna ka hadhi maayo macnaa boqol sannadood oo caawa ka bilaabmaa marka ay dhammaadaan cid dhulka dushiisa joogta caawa oo noolaanaysa ma jirto ciddaasi ama cid da-yar ha noqoto ama cid waayeela ha noqotee boqol sannadood caawa ka bilaabmaa markay dhammaadaan qof kasta oo caawa noole dhulka joogi maayo macnaa waa dhimanaya waa waa inqiraadayaan dadkaas calaa dahri lardi dhulka dushiisa marka uu leeyay wuxuu ka ixtiraazayaa ama meesha ka baxaya malaa'igta liannahum laysuu calaa wajhi lard malaa'igta dhulka dushiisa ma joogaan lianna waasu min sukaani samaa samada ayay degan yihiin wakadalika nabiy llaahi ciisa soo geli maayo isaguna nabiy llaahi ciisa dee isaguna dhulka ma joogo oo samada ayaa ilaahay subxaana watacaala u rafciyey ibliisna soo geli maayo lianna ibliis laysa min ummati nabiyi calayhi salaatu wasalaam ibliis ka mid maaha ummadda nebi maxamed caleyhi afdal asalaatu watasliim dee in markaa ilaa yowmi alqiyaama uu jirayana adilo kaloo tilmaanto qur-aana ayaa jirta waxaa xadiidkan ugu daliishaday imaam albukhaari raximah llah iyo culamo kaleba inuu dhintay khadir dadka qaarkood ba waxay ku doodaan khadir khadirkii u tegay nebi muuse caleyhi salaatu wasalaam weli inuu nool yahay oo aanu dhiban marka xadiidkan ayaa bukhaari iyo aimo kaleba u daliishadeen inuu dhintay bal haddii lagaba soo qaado in habeenkaa wixii ka horreeyey uu noolaa oo dee dhulka dushiisa uu joogay dee habeenkaa boqol sannadood marka ay kasoo wareegeen dadka dhintay inuu ka mid noqonayo ayaa xadiidku daliilooyi qolooyin kale markaa waa nool yahay waxaa markaasi ay yidhaahdeen dee isagu dhulkaba ma joogine badda iyo meelahaasi ayuu joogaa bay yidhaahdeen xadiidkuna de wuxuu yihi calaa wajhi alard ama xadiidka waxaa lagu xambaarayaa bay yidhahdeen waa caama uriida bihi lkhusuus oo axadun dee cumuum bay faa'iideyneysaa oo waa nakiro nafyi ka horeeyo laakiin cid gaara looga jeedaayo macnuhu waxa weeye axad ka mida dadka aada ara aada aragtaan ama aada garanaysaan laakiin kaasi waa taawiil markaasi baciid ah oo sida saxda ee sawaabka ka fog oo ka durugsan waxaana sida sariixii dee ay tahay khabar inuu dhintay dee daliil gaarana uma baahno dhimashadiisa oo dadkii dhulkan dushiisa joogay ee dhulkan imika aan joogin ciddii daliil inoo sheegay weli inay nool yihiin sida nebi ciise oo kale mooyaane dee inta kale waxay ku xukumeen inay dhinteen ambiyadii caalamka soo martay mid walbama daliilba inu haynaa tusinaayo inuu dhintay nabiy llaahi idriis me goorma ayuu dhintay xaguu ku dhintay allahu aclam laakiin waxaa agteena uu ku xukuman yahay fii cidaadi ilmawta dadka dhintay inuu ka mid yahy wakadalika ambiyada iyo dad dadkii caalamkan waxa weeyaan soo maray oo qof walba ma aha in daliil gaara loo helo oo tusinaayo inuu dhintay oo haddaan daliil gaara loo helin la odhanayo weli waa nool yahayo adduunyada dusheeda ayuu jooga bukhaari raximah llahu tacaala xadiidkan waxa ugu soo arooriyey kitaab alcilm si uu markaasi u muujiyo soo jeedka cilmiga lagu soo jeedo ee aan la seexan ee hurdada horteed bacda salaati alcishaa cilmi la ysaga warramaa ama la ysu sheegaa inaanay makruh ahayn oo aanay soo gelahayn xadiidkii ama warkii iyo hadalkii rasuulku uu karaahiyeysan jiray qabla salaati alcishaa anoomkii nacam xadiidkii iyo hadalkii uu karaahiyeysan jiray bacda salaati alcishaa wasiday ku timi xadiid abi barza alaslami waqad rawahu lbukhaari kana nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam yakrahu الnawma qabla alcishaa walxadiida bacdaha rasuulku wuxuu nici jiray hurdo laga horeysiiyo salaada cishaahay oo si aanay salaada cishaahay qofka u dhaafin walihaada hadduu aamin ka yahay in salaada cishaahay uu tooso ma seexan karaa waa masale inoo iman doonto alxadiida bacdaha sheeke iyo hadal salaada cishaahay ka dambeeyna rasuulku waa kari jiray marka bukhaari inaanay taa soo gelahayn hadalka laga hadlo cilmiga ayaa xadiidkan uu ku muujinaya oo xadiidka markaa iyo hadalka laga hadlaayo umuurta khayrka iyo cilmigu waa mid xadiidkan laga khasisay ama laga saaray oo xadiidan kale oo kan aynu akrinay uu ka mid yahay uu ka saaray waxaa kaloo khayrkaasi ka mida inaasu dayf qofku waa kusoo jeedi karaa martidiisa inuu uwehel yeelo sida in sha allahu tacaala inoo iman doonto fi xadiid yuriduhu lbukhaariyu raximah llah wakadalika sheekada ninku xaaskiisa uu sheekeeyo bacda salaati alcishaa iyaduna soo geli mayso sida xadiidkan soo socda aynu ku arki doono laakiin waxaa inahaasi ka soo hadha culimada badankoodu waxa ay ku tegeen inka hadalkiisu uu yahay makruuh bacda salaati alcishaa waxaana ka mid ahaa caadada salafka dadkii hore wanaagsanaa asamaru fi lcilmi wamudaakaratu inay cilmiga kusoo jeedaan oo laga yaaba habeenkii oo dhan ba inaanu seexan iyagoo cilmi muraajacaynaya abuu muusa ayaa wuxuu yihi ataytu cumara ukalimuhu fi xaajatin bacda alcishaa cumar bn khaaab baan u imaan oo doonaya inaan kala hadlo arrin salaadii cishaaye kadib faqaala hadihi saaca waxaan ku uhi masaacadda wuxuu yihi masaacaddan ama waktigan ayaad ila hadlaysaa miyaanad ogeyn inay tahay bacda alcishaa rasuulkuna uu kari jiray in waktigan macnaa hadal la galo faqultu inahu shayun min alfiq waxaan ihi waxaan kaala hadlayaa hadal kala maahe shay cilmigiiyo fiqiga kamida baan kaala hadlaya macanaa hadalka laga hadlay cilmigiiyo fiqiguna makruuh maaha salaada cishaaye kadib qaala nacam fakallamtuhu fadahabtu liyaquub arrintii baan kala hadlay deetana waxaan doonay inaan kaco faqaala ijlis waxau yihi fadhiiso macanaa cilmigaynu sii wadaynaa ka hadalkiisa faqultu asalaa salaadii baan doonaya inaan tukado e uriid an usaliya salaa macanaa salaaddii sunaha ahayd faqaala ina fi salaatin falam nazl juluusa xataa طalaca alfajr cumar waxau yihi imikaba salaad baynu ku jiraa miyaanad ogeyn macanaa camalkan imikaba aynu hayna ajarkii salaada mid lamida mid ka badan baabaynu ka helaynaaba ma anan ka suulin bu yihi inu halkii fadhino dee cilmi aanu iska waraysano ilaa waagu waxa weeyaan uu beriyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam maxay tahay faa'iidada ku jirta inuu u sheego markaa ummadiisa iyo dadkii markaa la fadhiyey boqol sannadood habeenkaa ka bilaabmaa marka ay dhammaadaan in qofkii habeenkaa noolaa aanu adduunya dusheeda joogahayna uu dhimanayo faa'iida ku jirtaa waxa ay tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee waa waariyey saxaabada hadalkani waana ayuu xambaarsan yihi iyo cilmi labadaba waxaanu ku waaniyey biqisari acmaarihim cumriyadoodu inay gaaban yihiin oo ummadii hore inaanay la cumri ahayn ayuu rasuulku u tilmaamay faa'iida taa ku jirtaana waxay tahay waa si maalmaha koobana dee adduunyada dusheeda ay joogaan ay cibaadada ugu dadaalaan oo ay ka sahay qaataan qala raximah اllahu taعalى xadaثana adam adam ibn abi iyaas qala xadaثana shucba ibn xajaaj qala xadaثana اlxakm xakm ibn cutayba wa faqih اlkufa wacaabiduha faqihun caabid qanit wa hiqa صaaxib الsuna weliba bacid can اlbidع waqad rawaa lah اljamacة qala samictu waxaan maqlay saciid ibna jubayr ibna jubayr an ibni cabaasin ka warinaya qaala wuxu uhi ibna cabaas bitu waxaan uhoyday habeen fii beyti khaalatii habaryartay gurigeeda maymuna maymuna ahayd bint alxaaris habaryartii baa ido hooyadii bay walaalahay zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka xaaskiisii ahayd wa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ahaa cindaha agteeda ayuu ahaa oo u hoyday fii leylatiha habeenkeedii fasalla nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayaa tukaday alcishaa uma jaa wuxuu yimi ilaa manzilihi gurigiisiiyo fasallaa wuxuu tukaday arbaca rakcaatin afar ragcadood uma dabeetana naama waa seexday uma qaama haddana waa kacay uma qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam naama algulayimu ay anaama algulayimu inankii yaraa miyuu seexday hamsadii istifaamta ayaa meesha ka go-an amaba se waaba ikbaaro rasuulku wuxuu ka warramayaa inuu seexdo wuxuu hi naama uu seexday algulayimu inankii yaraa ibnu cabaas buu ujeeda aw kalimatan ama kelmad buui tushbiha manaa hadal hadalkaa shabaha ayuu yihi uma qaama waa kacay rasuulku waa istaago salaaduu isu taagay faqumtu can yasaari dhinaciisa bidix ayaan istaagay wajacalanii wuxuu iga yeelay can yamiini xaggiisa midig wasallaa wuxuu tukaday khamsa rakcaat uma sallaa wuxuu tukaday rakcatayn laba ragcadood uma naama waa seexday xataa samictu ilaa an maqlay khaiitahu aw khaiitahu khuuradiisi uma kharaja waa u baxay ila salaati salaadii subax ayuu u baxay marka xadiidkan ibnu cabaas ee qisada ku saabsani aad buu inoogu soo noqnoqon doonaa bukhaari raximah llahu tacaala waa soo celcelin doonaa marba isagoo u daliishanayo xukum gaara iminka bukhaari halkan waxa ugu keenay in cilmi lagu soo jeedo marka xadiidkan halkay kaga jirtaa in cilmi lagu soo jeedo culimada qaarkood waxay hante cilmiga lagu soo jeeday waa kelimaadka iyo afcaasha lafteedu cilmiga xidhiidhka la leh ee ibnu cabaas iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhex martay laakiin sida saxiixa ah hadalka tusinaaya inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo jeeday bacda alcishaa oo bacda alcishaa waxa weeyaan uu hadlaayay oanu markiiba seexan manaa riwaayad kale ayuu kusoo arooray taasi ayaan bukhaari raximah llahu tacaala uu ishaaraya waa riwaayadda insha allahu tacala inoogu iman doonto fi kitaabi tafsir ibnu cabaas uu leeyay bitu fi beyti maymuna gurigii maymuna ayaan uhoyday fataxadata rasuulu llahi maca ahlihi saacatan uma raqad rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii cishaa uu soo tukaday masaajidka uu ka yimi waxoogay buu markaa xaaskiisii u sheekeeyey kadibna waa seexday markaa taasi waxaa nas ay ku tahay oy ku caddahay salaada cishaa-i kadib ninkuu sheekada uu sheekeeyo xaaskiisu inaanay soo gelayn hadalkii makruuha ahaa ee rasuulku uu kari jiray salaada cishaa-i dabad waxaana markaa taa la ilxaaqinaya ama la haleeshiinaya oo la xukuma de alxadiida fi lcilm ama astamara fi lcilm in salaada cishaa-i kadib cilmi lagu soo jeedo oo labadaasi dee waa laysaga qiyaas qaadanaya bal in cilmi lagu soo jeedo ayaaba ka mudan xagga banaanida iyo karaaha la-aanta uga dhow in sheeke ninku dee reerkiisa u sheekeeyo u kusoo jeedo labada arrimoodna dee arrinta ka dhexaysa waxay tahay waa taxsiilu lfaa-ida labadaba faa-ida ayaa ku jirta in cilmi lagu soo jeedo iyo in sheeko reerkiisa u sheekeeyo lagu soo jeedo oo ninku reerkiisa inuu usheekeeyaa waa mubaax salaada cishaa-i kadib oo makruuh ma aha marka haddii arrintii mubaaxa ahayd lagu soo jeedi karo bacda salaati alcishaa arrinta dee mustaxabka ee sunnaha ah amaba se dee waajibba noqon karta oo cilmiga ah in lagu soo jeedi karo ayaa laga qaadanaya axaadiid kale markaa oo xadiidkan dee kasii sariixsan ama masalada kaga cadna insha allahu tacaala waa inoo iman doontaa waxaa saasoo kale xadiidka laga faa'idaysanayaa masaaisha ku jirta kamida fadl ibn cabaas wa xilquhu calaa sigari ibnu cabaas radiallahu canhu fadligiisa oo sababta uu habeenka guriga maymuune ugu hoydaba waxay ahayd salaada rasuulka ayuu doonayay calayhi salaatu wasalaam inuu warkeeda oo dhamaystiran uu helo habeenkaas oo dhanna ma seexane waa soo jeeda hoostuu rasuula ka eegayay talo goormuu salaada u kacaya salaatuleyl markuu rasuulku kacay calayhi salaatu wasalaam ayuu isaguna kacay وفيه جواز الجماعة في النافلة صلاة سنة إن جماعة لgu تukan kara gaaraan صلاaة الleilka ayaa laga qaadanaya لakiن مطلقا maaha ee waa sunaha dliil kusoo arooray in جamاعة lagu tukan karo وإlاa sunayaasha aanu dliil kusoo aroorin in جamاعة lagu tukado haddii جamاعة lagu tukado sida sunaha rawaatibta salaada ظhور iyo salaada waxa weeyaan مgrib sunaha ka dambeeya iyo salaada صبح sunaha ka horeeya min albidc bay noqonaysaa وفيه jawاaز الcmل yasيr في الصلاة cmل yar in la samayn karo salaada dhexeeda laga qaadanaya daabitkiisana waynu sheegnay oo camalka yar ee salaada aan burinahayn culimadu waxay ku tilmaameen inuu yahay ma laa yunaafi hay-at الصلاة salaada hay-adeedi iyo qaabkeedi oo waxaan meesha ka saarahayn walaa yaqulu man yaraahu inahu laysa fi الصلاة oo qofka arkaana aanu odhanahayn kani salaad kuma jiro camalka imika dhacayna wuxuu yahay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam isagoo salaadii ku jira ayaa cabdullahi bni cabaas oo xagga bidix kaga xidhay uu soo wareejiyo xagga midig uu keenay walaa shaka hada kaasi inuu yahay camal uu rasuulku sameeyey salaada dhexeeda ibnu cabaas laftiisana dee xarakaadkiisa iyo dhaqaaqiisaas oo lagaba yaabo saddex xaraka inay ka badnaayen saddex xaraka daliil ku xidhaya oo ku qeydayaa ma jireen isaga laftiisuna wuxuu ahaa camal salaada dhexeeda dhacay waxaa laga qaadanaya jawaasu salaati kalfa man lam yanwi imaama imaamnimada in la niyoodaa shardi maaha qofku isagoon imaam niyoon ayuu imaam noqon karaa oo rasuulku cid inuu tukiyo dee ma niyoon haddana ibnu cabaas baa ku xidhay imaamku markaa inuu imaamnimo niyoodaa shardi maaha waayo camalka imaamku camalka munfaridka wuxuu kaga duwan yahay ma jirto ilaa umuur yasiira sida aljahru bitakbiir inuu takbiirtii kor u qaado kale mooyaane si u maqashiiyo dadka ku daba tukanayo waxaa laga qaadaya jawaasu baytuutati اlaطfaal cinda almaxaari wain kaanat cindaha zawjun caruurta yar yar marka aan qaan gaadhin gabadh ay maxram u yihiin guri waa ula hoyan karaan walow ninkeeduba ha joogee ibnu cabaas furaashkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo maymuuna ay ku hurdeen ayuunba isaguna xaggaa dambe cagaha kaga jiif masaladana xadiidka waa laga qaada waxaa kaloo xadiida ku jirta ishaara ilaa qismati nabiyi bayna zawjaati rasuulku calayhi salaatu wasalaam hoyaajinka dumarkiisa inuu uqeydin jiray oo waa kaale cabdullahi bnu cabaas wa kana nabiyu sala allahu alayh wasalam cindaha cinda maymuna fi laylatiha marka habeenkeedii inuu habeenkaasi ahaa ayuu tilmaamay wa fiihi jawaasu tasgiiri calaa wajhi shafaqa waxaa laga qaadanayaa qofka in kelma tilmaamaysa inuu yar yahay loogu yeedhi karo ama lagu sheegi karo haddaan looga jeedin xaqiris ee looga jeedo yacanaa raxmad iyo uturis in la muujiyo oo kii yaraa waa la odhan karaa haddii taxqiir looga jeedo laa yajuuzu lakin haddaan xaqiris looga jeedin haddee shafaqo looga jeedo naama algulayimu algulayim waa tasqiiru gulaam rasuulku reer ibnu cabaas xaqirada uma jeedine waxaa rasuulku calayh salaatu wasalaam kelmadan u yihi calaa wajhi shafaqa ashafaqa wahuwa min tasgiiri ashafaqa ayuu leeyahay xaafid ibnu xajar wa fii ana mawqifa maamuum alwaaxid can yamiin alimaam maamuumka qurihii imaamka xagga midig buu ka istaagaya waana sunna arrintaas waayo ficilka rasuulka ayuunbaa u daliila ficilka rasuulkuna ficlu nabiyi mujarad yadulu cala listixbaab ficilka rasuulka ee wax kale aanay raacinin waxa uu tusiyaa un sunanimo marka waajib ma aha in imaamka xagga midig lagaga xidhaa ee waa sunna wey laakin waa sunna waxa weyaan muakada haddii xagga bidixuu kaga xidho marka imaamka waa soo wareejin karaa waana ula silmayaa imaamka kitaabu salaada taasi inoogu iman doonta maamuumka quri imaamka wuula silmayaa oo markaa dib uga joogsan maayo waxaa kaloo markaa xadiidkan uu ku she ku xusay cabdillahi bni cabaas rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu seexday oo uu quuriyey haddana salaadii inuu baxay dee riwaayadka qaarkoodna waxaaba ku cadba inaanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu weysaysan ayaa ku cad taana waxaa laga qaatay hurdada rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaanay waysada burin jirin nawmu nabiy mubadican lam yakun naaqidan lilwudu ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam qalbigiisu ma seexan jirin ee indhihiisa ayuunbaa seexan jiray seexashada markaa indhuhuna dee qofka u diidi maysa inuu ogaado waxyaabaha kasoo baxaya seexashada qalbiga weeye takaawur istaagaysa ogaanshaad ogaan lahayd wixii kaasoo baxay ee waysada burinayay ila markaa hurdadu sideeda iyadu waysada uma burisay waa madinatu naaqis wixii waysada burinaayay qofka inay u yimaadaan xaaladaah oo ay ku dhacaan ayaa mid loo filaayo xaaladaas marka mar hadduu qalbigiisi soo jeedo dee waa ka warhayaa in waysadiisi jabtiyo in kale inaguse sidaama nihinoo qalbigeeni indhaheenuba waa seexdan walihaada hurdadeenu waysada waa burinaysa waxaa la isweydiin karaa waayo salaadii subax maxay u dhaaftay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii waadiga uu seexday waxaan leenahay waa laba arrimood oo kala duwan oo waaga dilaaciisa iyo qoraxda soo bixitaankeeda dee qalbiga laguma arke waxaa lagu arkaa indhaha ayaa lagu arkaa dee indhaha rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa seexan jireen qaala raximah llahu tacaala baabu xifdi lcilmi cilmiga xifdigiisa baabkii ka waramayay kani weyi qaala xadathana cabdilcaziiz ibn cabdillahi aluweysi almadani qala xadathani malik malik imaamu malik ibnu anas ibn malik imaamu dar lhijra can ibni shihaabi can ilacraj can abi hurayra qaala wuxu uhi ina annaasa dadkii yaquuluuna waxay odhanaya akara waa fara badiyey abu hurayra min alxadiidi can rasuuli illah warinta xadiidka u rasuulka ilaahay ka warin iyuu farabadiyey ujeeda waxay markaa leeyihiin abu hurayra radia allahu canhu dee mar dambe ayaabu soo islaamayba oo dee caamu khaybar oo sanadkii toddobaad ayuu soo islaamay dee rasuulkuna sanadkii koob iyo tobnaad ayuu dhintay waxaana axaadiida xaggu ka keenay se riwaayadka qaarkood ku timi wayaquuluun ma lilmuhaajiriina walansaar laa yuxadisuuna mitla axaadiid muhaajiriintii iyo ansaartii rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga uga soo horeeyey dee maxaa sidiisoo kale xadiidka faraha badan ay usheegi waayeen waxaana axaadiida xaggu ka keenay isagu walowlaa bui abu hureyra haddaana jiri lahayn aayataani laba aayadood fi kitaab illahi ilahay kitaabkiisa ku yaala maa xadadtu kumaan warameen xadiidan xadiid yani can rasuuli ilahi aan ka warinay labada aayadood baa igu kalifaya xadiida inaan sheegeen maba sheegeen uma yatlu wuxuu akriyayey aayadda ilahay ui ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya ma anza maa anzalna waxaanu soo dejino min albayinaati ah ilaa qawlihi araxiim marka waxaa abu hurayra radia allahu canhu halkaa uu noo sheegay sababta ku kaliftay inuu xadiidkiisu u farabato ama inuu xadiid dadka u sheego sababta ku kaliftay inay tahay dee inuu ka cararayo inuu ku dhaco kitmaanka iyo qarintaa qofka sameeya dee waciidka iyo goodiga adagi uu soo arooray kadibna waxa uu sheegayaa sababta muhaajiriin iyo ansaar isagu uu uga xadiid batay wuxuu leey ina ikhwaanana walaalahayo min almuhaajiriina muhaajiriin kamid ahaa kaana yashqaluhum waxaa mashquulin jiray asafqu gacma isku dhufadka bilaswaaq ee fi laswaaq suuqyada dhexdooda gacmaha isku dhuftaan macnaa wuxuu uga jeedaa asafqu bilaswaaq waa kinaayatun can itijaara walbayci washiraa oo marka dee wax la kala iibsado ayaa gacanta laysu dhiibaa markaa gacan isu dhiibka suuqa dhexdiisa ay gacanta dee isu dhiibayeene baayic mushtar ay ka shaqeyneen leegi beerama lahayn muhaajiriintuye taas ayaa mashquulisay waina ikhwaanana walaalahayo min alansaari ansaarta kamidana kaana yashqaluhum waxaa mashquulin jira alcamalu shaqada fii amwaalihim xoolahooda ay ka shaqeeyaan amwaashoodana halkan wuxuu uga jeedaa masaaricdooda manaa beerahooda ay ka shaqeeyaan kaana yashqaluhum camalu ardihim sa muslim saxiix muslim ku timi iyo kaana yashqaluhum alqiyaamu calaa ardihim waina abaa hureyra abaa hureyre ninkama yihaahdana kaana yalzamu waxa uu had iyo jeeraale la joogi jiray rasuul allahi sala allahu alayh wasalam ayuu laazimi jiray waxaanu ku laazimi jiray bishibaci batnihi calooshiisa dherageeda mar hadduu helo wuxuu cuno isagu suuna uma shaqo tegi jirin beerna ma falan jirine rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuunbuu ag joogay oo waxa aha waxa weeyaan insaan miskiina oo laa tijaarata lahu walaa zaraacata lahu wayaxduru wuxuu xaadiri jiray maa laa yaxduruun waxaana iyagu xaadirin axwaal aana iyagu goobjoogu ahan busoo goobjoogu ahaan jiray wayaxfadu wuxuu xifdihi jiray maa qowl laa yaxfaduuna iyagu aana xifdin le waaba maqan yihin ba inta inta badan waaba maqan yihin be bukhaari markaa waxaa u baabaystay baabu xifd lcilm cilmiga in la xifdiyo marka xadiidka waa laga qaadanayaa xifd lcilmi walmuwaadaba calaa talabihi suu leya abu zinaad cilmiga in la xifdiyo lana joogteeyo dalabkiisa waayo waa isbiirsanayaa mar haddaad joogtayso maanta waa mas'alo berrina waa mid kale saa dambana mid kale sidaas ayaa masaa-ishu waxa weyan isu biirsanaysa oy u ururaysa ilaa masaa'il iyo cilmi buura ay noqoto marka abu hureyra radia allahu canhu xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa xifdihi jire wayaxfadu maa laa yaxfaduun taas ayaana u daliila waana joogtayn jiray xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam barashadiisa iyo maqalkiisa kana yalzimu rasuula allah bishibaci baطnihi wa fi lxadiidi fadlu taqalul min addunya wa iitaaru alab alcilmi can alab ilmaal addunyada markaa in la yaraysto ayaa laga qaadanaya waxaa ku mashquuliya iyadoo aanay noqon akbara hamig hamigaaga u weyn hamigaaga kamid noqoto lakin hamigaaga u weyn yaanay noqonin hamigaaga u weyn ha noqdo hamu laakhira in dalabu lcilmiga laga doorbido dalabu almaal ee laa shaka maalku adduun iyo aakhira cilmigu adduun iyo aakhiraba fadli badan buu dheeryahay maalka waxaa laga qaadanaya anahu jais lilinsan an yukbira can nafsihi bifadli ida dara ila dalik aw iqtadat xaaja qofku fadaail iyo wanaagyo uu leeyahay isagoo markaa aan ku faanahayn isla markaa kibirna aan ka qaadahayn sheegisteeda laakiin sababta u sheegaya ay tahay dee inuu arrintaasi u baahday sida tusaale ahaan dee shubha lagu soo arooriyo kale inuu ka jawaabayo ama arrin uu kaga cudur daaranayo macnaa waa sheegi karaa fadaaishiisa iyo wanaagyadiisa oo iminka abu hureere shubha lagu soo arooriyo waxa o mar dambaabuu islaamay waxaanu xadiida xaguu ka keenay muhaajiriintii iyo ansaartii manaa rasuulka uga soo horeeyado axaadiis inta leeg may warin marka waxaa xaajadu ay keensatay dee inuu naftiisa ku ammaano joogtayntii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu joogtayn jiray iyo iyagu in ay ahaayeen kuwo baayac mushtarkooda dee beerahooda ku mashquula marka qofku fadligiisa iyo wanaagiisa waa sheegi karaa mar haddaanu faan uga jeedin ee xaaja ay keentay ama faa-idaba ay ku jirto sheegista waxa weyaan uu sheegayo wa fiihi jawaasu aliktaar min alaxaadiid waxaa laga qaadanayaa inay banaan tahay qofku werinta axaadiidta haddii khalad inuu ku dhaco dee uu aamin ka yahay oo dee xifdiga abu hureyro kale u leeyahy inuu farabadiyo oo axaadiisii min alxifdi laga warinayo fiihi jawaasu tijaara walcamal waxaa laga qaadanayaa inay banaan tahay baayac mushtar de arrin xaalaana kumay jirin kaana yashqaluhum alcamal fi amwaalihim qolada kalena kaana yashqaluhum asafqu bilaswaaq qofka markaa aalibulcilmiga ahina kama maarmayo xifdi ka maarmi maayo inuu cilmiga waxa weyaan uu xifdiyo walihaada wuxuu leeyahy zayd ibnu aktab صلى بنا رسول الله الفجر وسعد المنبر فخطبنا حتى xضرت الظهر رasuulka صلاadii سبحna تukiyey kadib waxa mimbrka ayuu u baxay waa khudbaday ilaa صلاadii duhr وktigeedii la gaadhay ayuu khudbad daawaday فنزل فصلى mimbrkuu kasoo dego صلاadii duhr buu tukaday ثuma سacd المنبرa فخطبna حatى xضرت الcصر haddana khudbadii u bilaabay ilaa casrki uma nazla fasala casarkiiba haddana usoo daadag u tukaday uma sacada almimbara fakhaabana xataa garabat ishams waa noo khudbaday ilaa qoraxdu ay dhacday waa maalintii oo dhan buu rasuulu khudbadeynaya calayh isalaatu wasalaam oo khuabka markaa caaridkaa ee sabablihi waa dheeraan karaan oo khuab aljumca weyaanta ay tahay in la gaabiyo khuabkan caaridkaa dee qofku dhegaysigeeda kuma khasbana oo dee salaad ka dambayso oo ku xidhan oo dee uu sugayaana ma jirto salaata jumca oo kale waa iska tegi karaaba haddii markaa uu dhegeysan kari waayo qaala fa akbaranaa bima kana wa bima huwa kaa-inu rasuulku wuxuu noo sheegay wixii horu dhacay iyo waxa dhici doona ila maalin dhan buu khudbadeynayay intaasaynu uga soconaayo fa aclamunaa axfadunaa buuli ka noogu cilmi badan wuxuu noqday ki ka noogu xifdi badan oo cilmigaa rasuulku maalintaa dhan uu akriyaayey ka u badsaday inta u badan ka qaatay wuxuu noqday ka noogu xifdiga badnaa rawaahu muslim marka taa maha macneheedu cilmigu inuu xifdiyo xifdi qurayi oo dadka markaa fahamkooda ayaa qawi ahaa garashadooda luga alcarabiya ay garanayaanna waxay mid saliiqa ah oo dee dabciba u ah walihaada inta badan saxaabada ridwan ullahi calayhim aayaadka qur-aanka iyagoon rasuulka calayhi isalaatu wasalaam tafsiirkeeda aan weydiin ayay fahmi jireen wakadalika axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo rasuulku xadiid marka uu sheego dee saxaabada uma sharixi jirin mar mar baa markaa ishkaal xadiidka kaga soo baxayo masale ay fahmi waayaan rasuulka dib ay u weydiin jireen marka iyaga xifdigooda iyo fahamkoodu iyo wax wada socdaabay ahaayeenba laakiin imika lama odhan karo axfadunaa aclamuna aclamunaa axfaduna wadada ka u xifdi badan baa u cilmi badan lama odhan karo oo mid waxa weeyaan cilmi badan xifdisan ayaa haddana laga yaaba inuu yahay jaahil macanaa siduu jaahil u yahy jaahil can ilfiqi walfahm aayaadka waa xifdisay macnahooda garan maayo axaadiistii waa xifdisay macnahooda garan maayo fiqi iyo masaa'il kalama soo bixi karo marka xifdiga iyo fahamka iyo fiqiga labadaba waa in lagu dadaalo walihada buu yihi marwan ibn moxamed halaatun laa yastaqni canha saaxib lcilm saddex arrimood ka maarmi maayo qofka cilmiga dalbaya asidqu runta an hadduu qof beenaalaan noqdo oo ilaahay subxana watacaala been u sheegayo dee mukhlis ba aan ahayn naftiisa been u sheegaayo dadka kalena been ugu warramaya kaasi cilmi ehel u noqon maayo walxifdu weeya arrinta labaad xifdina ka maarmi maayo wa sixatu lkutub iyo kutub saxa inuu haysto oo bimacnaa si fiican dee loo muraajiceeyey fain akhta'atu waaxida lam tadurahu haddii saddexdan midkood ay seegto dhibi maysa bur mar hadduu labadii kala hayo in akhta'u lxifdu farajaca ilaa kutubin صaxiixa lam yadurahu tusaalahaan haddaanu xaafid baynu cilmigaanu xifdisanayn laakiin uu haysto dee kutub si saxa u qoran taasi dhibi mayso aljarxu watacdiil ayaa afarkaasi uu ku qoran yihi acmashna wuxuu yihi sulaymaan ibnu mahraan ixfaduu ma jamactum faina aladii yajmac walaa yaxfad kaarajuli kana jaalisan calaa khawat war cilmiga aada ururisaan xifdiyagulo dusha ka qad qofka cilmiga ururinaaya ee dee qoraaya ama dhegaysanaya aan xifdi ahayn waxa uu ka dhigaya sidii nin dul fadhiya yani miiska cuntada la dul dhigo ayuu dul fadhiya yaakudu luqmata luqma fayanbuduha wara'a dahri famataa tarahu yashba mar kastoo hurma u qaadaba xagga afkaba udubi maaye xagga dambu ka tuuraya kaasi goor buu dhargi doonaa ilaa yashba gaajo beeli maayo dhargi maayo marka ninkan xadiidki de ninkani waa ururiyey raashinka iyo dee xeeda loogu soo ridayo marka dambena gacantiisa waa kan ku qaadee ku ururiyey laakiin muu xifdiyin oo dee calooshii kumuu ridin marka ninka xadiidka maqlaaya ama qoraaya iyo cilmiga kalaba ee waxba aan xifdi ahayn dee kaasoo kale ayuu ka dhigay raashinka xagga dambe ka tuuraya sida aanu kaasi raashin uga dhargahayn ayaanu isaguna cilmi uga dhargahayn aljaamic lilakhlaaq ayaa uu ku keenay alkhaiib albaqdaadi raximah llahu tacaala aharkan qaala raximah llahu tacaala xadathana axmed ibn abi bakrin abu bakr oo aabiye magaciisa waxaa la ihahda alqasim waqiila zurara waa zurara ibn lxaarif ibn zurara ibn muscab ibn cabdiraxman ibn cawf dhashii cabdiraxmaan ibn cawf ilahay baa barakeeyey waa in badanna hore ayay noo soo mareen fil asaanid ay nagu soo mareen rag tafiirtiisii kamid a oo xadiidka laga warinayo abu muscab aلzuhri qaadi madina ayuha wa caalimuha waana axad ruwaat muwa kitaabka muwa la yihaahdo imaam malik ragga ka wariya ayuu kamid yihi rawaa canhu sita lakin nasaa-i raximah llahu tacaala biwaasita ayuu kaga wariyey waakraja lahu muslim xadiida abi hurayra asafaru qطcat min alcadaab faqad xadiidkaasoo qura ayaa muslim raximah llahu tacaala axmed ibn abi bakr uu ka wariyey qaala xadathana moxamed ibnu ibrahim moxamed ibnu ibrahim almadani yuqaalu lahu alansaari wuxua mufti ahli madina maca malik waktigii imaam malik isaga iyo malik baa muftiyaal u ah reer madiina faqih faadil bu lahu bilcilmi cinaaya qala الbukaari huwa macruufu bاlxadiid qala abu xaatim iqat rawaa lahu ljamaca عن محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن أبي ذئب القرشي المدني وثقة إمام أحمد يقول كان ابن أبي ذئب أفضل من مالك سقوا حق علمك مالك له الرئيب أقران بها نسكو وقت بها إلا أن مالكا كان أشد تنقية للرجال منه لكن إمام مالك وحكو الرئيب حق حلشة رق حديثك وكورني أي حلنشري لكن ابن أبي ذئب wanaagsan oo la waqaateynaya rag kale waa ka warin jiray wixii imaamu malik iyo ibn abi dhimi dhex marayna de waa macruuf ibn cabdilbar ba raximah llahu tacaala jaamicu bayan cilmi wafadligii kusoo arooriyey waana kalaam laqraan ragga isku filkaa hadalka ay iska hadlaana midba ka kale wax ka sheega weye e aan daliil lahayn yutwa walaa yurwa waa la laalaabaa oo lama wariyo waxbana lagama soo qaado mar haddaanu daliil iyo xujo wadan markii imaamu malik raximah llahu tacaala muwa u alifay ibnu abi dhibna muwa ayuu isaguna alifay markii imaamu malik loo sheegay in rag badan kutub ay muwa u bixiyeen ay alifeen ma kana lilahi baqiya buri malik wixii ilaahay daraaddii loo qoray baa baaqi noqon doona walam yabqa min hadihi lmuwaa'aat ilaa muwaau malik muwaa'aatkaana maanta mid yaallo oo la yaqaan oo laga faa'idaystaa ma jiro kii imaamu malik mooyaane raximah llahu tacaala عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال وحر قلت وحر يا رسول الله إني أنا أسمع منك أذيك وأن كان قال حديثا حديث كثيرا فربنا أنساه وأنا إلا ذا قال وحر أبصق فيدي كلبح رداءك قعد فبسطته وأن كلبحي قال فغرف وابا يا رسولك بيديه لبدي سقع موضع وحر داعي مركا لما الشيقين إن مركا إشارة أو يا هيدي dee wax gacmihiisa uu ku qaaday aanu jirin ayaana muuqato sidii mid wax daray oo kale ilabadiisa gacmood sidaa yihi deetana sidii wax go-y u ku shubaayo wax ayuu gacmi go-y ku foorariyey uma qaala wuxu uhi dumahu isku laaba go-aale fadamamtu waan isku laabay famaa nasiitu maan ilaabin shay-an oo yaana aan rasuula ka maqlay bacdahu arrinkaa waxa weeyaan dabadi maan ilaabin markaa shay oo bimacnaa kamida xadiidka rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayaanu ilaabin inuu dadka ka xadiid bato asbaabta keenta ayaana taasi kamid tahay sidoo horeba waxa weeyaan aynu u tilmaanay hore inoo soo martay waxaana xadiidka kusugan fadiila daahira liabi hurayra fadli muuqdo abu hurayra uu leeyihi oo rasuulka calayh isalaatu wasalaam u duceeyey wa fiihi mucjiza linabiy calayh isalaatu wasalaam oo ilaahay baa ducada rasuulka calayh isalaatu wasalaam abu hurayre ilowgii kaga dulqaaday iyadoo ilowgu uu kamid yahay min lawaasim linsaan sifaadka waxa weyaan si joogta ah qofka bani aadamka ula socda waxaa laga qaadanayaa fiiha alxafu calaa xifdi lcilm abu hurayre aada bu uga warwarsanaa cilmigan uu maqlayo anu xifdiyahayna u ilaabayo marka waxaa ku jirta xadiidka dhiirigelin laynagu dhiirigelinayo cilmiga inanu xifdin قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا بهذا الحديث أو قال موحد غرف بيده فيه قعنت سبه وحداري فيه أي في الرداء أيام وحي وخشبي قال حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي وأبو بكر عبد الحميد بالورنتي ولكن عبد الحميد بن أبي أويس عن ابن أبي ذئب ayaa uu ka wariyey xadiidka oo maxamed bn cabdiraحman can saciid almaqburi can abi hurayrata qaala wuxuu hi xafidtu waxaan ka xifdiyey min rasuuli اlahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wicaa-eyn laba weel oo xadiida faama axaduhumaa midkood miya fabahastuhu ay nashartuhu waan faafiye o dadka ayaan u sheegay waama alaakaru kii kale miya falow bahastuhu haddaan faafin lahaa quطica waa la jari lahaa hada lbulcuumu manaa cunaha aad aragtaan waa la jari laha albulcuum waxa weeyaan huwa alxulquum alxulquum wey waana majir majra nafas ila ria oo xulquumka ama bulcuumku waa halka waxa weyaan neeftu ay marto u marto sambabka almarina waa majra aلطacaam washaraab ila almacida mariiguna waa halkaa raashinka iyo sharaabku calosha ay u maraan waana mutasil bilxulquum waana waana isku dhegan yihin labadaas waana labada ay tahay in la jaro neefka marka la gawracayo iyo alwadajeynka labada xowl almariida marka abu hureyra radia allahu canhu xadiid fara badan inuu xifdiyey ayaa halkan baynu ka qaadayna xafidtu min rasuuli illahi wicaa-eyn taana waxay noogu sugan dhiirigelen ugu dhiirigeliya xadiidkeeda inu xifdino culimada qaarkood ba waxay yihahdeen soodkii abu hureyra hore u sheegay inaan waxba qori jirin laba weel dee markuu sheegay waxaa laga qaadanaya in xadiidku meel uu ugu qoraa weelka wuxuu uga jeedaa wicaaga meesha xadiidka ugu qorabaya laakiin taasi saxiix maaha oo wicaa-aynka abu hureyra radi allahu canhu waxaa inuu uga jeeda ma inuu xadiidku weel ugu jiray ee wuxuu uga jeedaa macanaa waxaan xifdiyey xadiid fara badan oo haddii dee weel lagu quri lahaa laba weeloo waaweyn buuxin lahaa marka wuxuu leeyahay xadiidkii qeyb kamida waan faafiyey oo dadka ayaan u sheegay aadactu wa nashartuhu fi nnaas dadka dhexooda ayaan ku faafiyey ka kii kalena waan ka aamusay bui haddaan faafin lahaa qoortan de ayaa layga jari lahaa iniga hor u sheegnay an nidhi abu dar iyo abu hureyra laba madhabo iska soo horjeeday kala haysteen abu dar madhabkiisu wuxuu ahaa haddii xataa qoorta laga jaraayo xaqa uu sheegi karaya inuu sheego abu hureyra madhabkiisu wuxuu ahaa anaa wixii sabab u noqonaaya in naftiisa ay dhibaata soo gaadho inuu iska daayo sheegistiisa oo ruksada u qaato walihada bule ibnu baal wakadalika yonbagii likuli man amara bimacruuf ida kaafa calaa nafsihi fi tasriix an yucarif qof kasta oo dadka wanaag faraya ama xumaan ka reebaya hadduu naftiisa u baqdo waxaa la gudboon ama u habboon inaanu si cad u sheegino laakiin dee si sarbeeban oo dadka ciddii wax fahmi kartaa inay fahamto uu sheego si lafihiisu ay bad u badbaadaan marka labada teebo afdala qofku inuu xaqa ku hadlo walow ha laba dilabe iyo in uu ruksada iska qaato oo dee xaqii lagu dilaayo uu ka aamuso laa shaka labaduba inay banaayiin laakiin sidee ayaa afdala xaaladda markaa lagu jiro ayay ku xidhanta haddii dee hayruhu cid kale xaqa ay bayaaminayso dee sida afdalka waxay tahay inuu lafihiisa badbaadiyo dee maqsuudku maaha inuu isagu sheege xaqa waa in la sheego mar haddii cid kale sheegaysa ay jirto waa inuu lafihiisa badbaadiyo ayaa afdala ruksada u qaato ama haddii xaqiba u dayacmayo oo hadduu maalintaa isagu ku hadli waayo baatilku uu kor noqonayo dee sida afdalkii waa in waxa weyaan cazimada qaato oo halaba dilaba xaqa uu uu sheego uu ka dhawaajiyo waana siduu yeelay imaamu axmed raximah llah oo dadkao dhami waxay sugayeen imaamu axmed afkiisa waxaa kasoo baxaya hadduu imaamu axmed odhan lahaa isagoo lafihiisa u baqaayo ile intaasoo jeer baa dil lagu hadideeye hadduu rabaa qur-aanku waa makhluuq caqiidadaasi ayaa noqon lahayd ba caqiida dadku ay qaataan laakiin si aanay taasi u dhicin dadka qaarkoodna waa kula taliyeene ayaa imaamu axmed raximah llahu tacaala uu cazimada qaato u yihi xataa haddaad kawgi iga siinaysaan qur-aanku waa kalaam llahi gayru makhluuq waa hadalkii ilahay makhluuqna ma aha imaamu axmed baana ilaahay subxana watacala ummadda caqiidada uu ku badbaadiyey sida abu bakr fii waqti ridda ilaahay subxana watacala ugu badbaadiyey ayaa fii waqti lmixnana imaamu axmed ilahay uu ku badbaadiyey marka labada xaalood baa loo kala qaadaya waayo xadiidkan haddila abu hureyra uu qariyey waa maxay dee haddii uu si cad u sheego oo lafihiisa uu baqday in la dilo culimada waxay dhawa axaadiida ku saabsan magacaabista ama magac dhabista umaraau suu axwaalihim wa zamanihim rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaga sii sheekeeyey madaxda xunxun qaarkood xataa uu magacaabay walihaadaba abu hureyre isagoo lafihiisa u baqaayo ayuu sarbeeri jiray acuudu billahi min ra'si sitiin wa imaarati sibyaan ayuu odhan jiray ilaahay baan ka magan gelaya marka lixdan sanadood madaxooda u go-o ay dhamaadaan iyo madaxtinimada ummadda ay madax u noqon doonaan caruuri wuxuu tilmaamaya imaaratu yaziid bin mucaawiya imaaratu shar inay ahayd cala alumma yaziidna waa saddex qowl baa laysugu khilaafay waa kafir waa la yihi yaziid bin mucaawiya waxaa kaloo la yihi waxa wey yaziid bin mucaawiya wuxuu ahaa insaan min afdali awliyaa illahi ah cagsi qawl awl qawlka sawaabkiina waa labada qowl qowlka udhaxeeya oo insaan dulmi iyo fisqiba ku sifoobay inuu ahaa kaafirna aanu ahayn weli min awliyaa ilaahina markaa manaa min asaalixiinana inaanu ahayn ayuu yahay qowlka saxda ah kadalika axaadiisa markaa ka warramaysa waxyaaba dee dadka aanu takliifku kaga xidhnayn wixii axaadiisii axkaamta dadku ay mukalafiin ku yihiin xambaarsanayd oo dhan waa sheegay abu hurayra radia allahu canhu laakiin axaadiisii arrimo ka warramaysay akhbaar iyo waxyaaba dhici doona rasuulku uu sii sheegay oo dee axkaam iyo takaaliif dadka la saaray aan ka warramahayn ayaa abu hureyra radia allahu canhu sheegisteeda uu ka gaabsaday wallahu aclam waxka wabilaahi tawfiiq sala allahu calaa nabiyina maxamed